waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
madashana waxaa loo sameeyey waxay ahayd taladii dalka in la aruuriyo dawladdana muxuu ahaa tala laga siiyo iyo dadweynaha soomaaliyeedba geedi socodka siyaasadeed ee dalka soomaaliya madashaas oo sanadkii hore samaysantay ayaa muddadii ay jirtay oo shan bilood iyo xoogaa ah ayaa waxaa soo baxay xisbiyadani inay wax badan ka siman yihiin oo isku aragti siyaasadeed ay ka yihiin saasaa marka waxay keentay in istanbul hadda ay shir shir lagu qabto shirka ujeedadiisa wey u horeysa tababar bay ahayd talabaadna waxay ahayd in laga tashado aayaha dalka soomaaliyeed intii lagu guda jiro tababarkii iyo wadaatashigii ayaa waxa soo baxay in lixda xisbi ay hal xisbi ku bahoobaan xisbigaasna uu noqdo xisbiga macnaha ugu ballaaran ee soomaaliya ka jira waa garta marka lixdaas lixdaas xisbi inay ku midaysan yihiin inay dowladda hadda jirta mucaarad ku yihiin dabcan taas waa caddahay laakiin marka la fiiriyo siyaasadda mowqifyada ama ajendayaasha kale ee ay ku midaysan yihiin isku si u arkaan maxaa ka mid ah walaalo hortore mucaarad iyo mu-ayidba dalka waa wada leeyihiin dalku mucaaradku ma aha qarandumis ma aha mucaaradku sidiisuba waa waxbuu saxaa oo wuxuu istiimiyaa dhabaha dowladda ay ku socoto iyo khataraha ka imaan kara hadday wanaag ay tahayna wanaaggaas wuu bogaadiyaa marka xisbiyadani lama oran karo marka mucaaradnimay isugu tageen keligoodku macnaha aragti way leeyihiin ka duwan aragti aragtida dowladda hadda jirta oo taas way muuqataa siyaasi ahaan national agenda ahaan ugu horeyso nidaamka amniga dalka loo sugayo nidaamka hanaanka dimuquraadiyadeed ee dalka uu ku socdo xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada aragtiyo siyaasadeed waa ay qabaan xisbiyadan waxay ka midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin nawaadiida asaasiga ah ee qarannimo ee dowladnimo iyo waxay ka midaysan yihiin siyaasadda ay tahay dalkan in lagu dhaqo doodo dhaadheer oo waktiyo badan baa dhex maray kadibna waxa u muuqatay maadaama ay wax badan ay ay ay ka midaysan yihiin in ay intii hore isaga soo dhawaadaan markii hore forum ay ahaayeen hadda inay noqdaan alliance under one party inay noqdaan muxuu ahaa isbahaysi hal xisbi ka kooban geedi socodkaas baa marka bilowday guddi baa loo saaray farsamo guddigaas baana ka shaqaynaya waa garta ma la isku raaca marka xisbigaas laysugu tegay cidda madaxda ka noqonaysa iyo cidda haddii doorasho waktigeeda lagu dhawaaqo musharax u noqonaysa
maya walaal waxyaabahaas oo dhan tafaasiishaas iyo faahfaahinadaas oo idin waxaa loo daayay guddiga farsamo inay kasoo shaqeeyaan waxay kasoo shaqeynayaan xisbiga lagu midoobayo suu structurekiisa ama qaab dhismeedkiisa uu noqonayo magaciisa hogaankiisa waxaasoo idin guddiga farsamo ayaa loo daayay inay kasoo shaqeeyaan laakiin xisbiyada oo idin waxay siiyeen mandate in ay hawshaas kasoo shaqeeyaan kadibna lagu dhawaaqo hal xisbi shaqadaas baa la siiyey guddiga waa waa gartay lixdaas xisbi oo siyaasadeeda hore u jiray ragga madaxda ka ah waa rag horey ama siyaasadda federaalka madax uga soo ahaan jiray ama maamul goboleedyo waa rag la soo wada tijaabiyey qaarkood doorashooyin ka soo qaybgalay intay xilka hayeen kadib ku guul daraystay marka maxay tahay sababta siyaasiyiintii hore uun weli loogu dhegan yahay soomaaliya miyaysan lahayn siyaasiyiin cusub dad fareesha oo oo aqoon-yahanaahoo badan oo adduunka jooga maxaadse isu leedihiin raggaasu hadda mar kale waa ka gadmayaan shacabka soomaaliyeed waxa weye hadda marka hore siyaasadda qofka laguma cusumey qofka asagaa siyaasadda doonta marka qof ama horey usoo jiray ama hadda cusub hadduusan siyaasadda isaga raadinaynin ku dhalin karta oo odhan karta kaalayo orada oo siyaasadda raadsanba jirto raggan hogaan dalka hogaamiyaal bay kasoo ahaayeen heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxay aaminsan yihiin aragtidii hogaamiyeed ee ay lahaayeen inay weli macnaha inay dalka wax ku biirin karaan qofkuna inta uu aaminsan yahay inuu dalka wax ku biirin karo dee damacaska uu dhammaanmayo hogaanta cusub oo xisbiga iyo qaabku noqonayo dabcan xisbigu kama koobnaanayo odayaal hore keliya kama koobnaanayo xisbigu waa ballaaran yahay wejiye cusub iyo dad hore iyo kulli waa isugu jiraan ninna lama odhan karo waa dastuuri qof kasta oo soomaali ah in la doorto iyo inuu wax doorto labadaba waa dastuuri marka saa darteed qof inay maxkamad ka qaada ma ahane qofkaas inaan la dooran karin macnaha qof la odhan karo doorasho ma geli kartid ma jirto maxkamad baa odhan karta hanka qofkana dee limit male hanka qofkana limit male qofka hadduu shalay doorasho isku dayey oo ku guuldaraystay maanta ku guulaysan karaa hogaanka dalka hadda hayaba dhowr maro hore isku dayeen inay inay talaa dalka qabtaan kuma guulaysan markii dambena waa ay ku guulaysteen marka albaabkaasina waa albaab furan oo hadba qofka sida uu ummadda soomaaliyeed u qanciyo oo ajandihiisa iyo aragtida siyaaseed ugu qanciyo bay ku xiran tahay inay ummadda soomaaliyeed doortaan waa gartay marka damacu dabcan waa jiraa waa sax xaqna waa u leeyihiin waa muwaadiniin soomaaliyeed laakiin shacabka xilligan hadda la jooga soomaaliya ma ka gadmayaan raggan madaxda hore usoo ahaan jiro lasoo tijaabiyey wey su-aasheyd wallaahi shacabku dabcan hadda waxaa laleeyahay waxaa dhacaysa doorasho wanan waboodaa dhacaysa hadday dhacdo markaas baa jawaabta shacabka la heli karaa odhan karaa shacabku waxay go-aansadeen in wejiyadii hore aysan gadmayn markaasaa la odhan karaa inta ka horeysa waxaa aan ka hadalaa waa mala awaal waa gartay xisbiyada mucaaradka lixdiina ka sokow kuwo kalaa jira oo aanaynu ku soo biirin xisbiga wadajir uu ka mid yahay xisbiyada hadda isku biiray oo lixdaa xubnaa iska casilay marka miyaan la dhihi karin mucaaradka laftigiisu mucaaradkuna ceeb maahana waa wax fiican laakiin miyaan la dhihi karin mucaaradka laftigiisu ma midaysno waa kala jajaban yahay waxaan loo odhan karin horta lixdaa xisbi xisbi kasta xubno ku jiro way ka bixi karaan xisbi xisbi ahaan uga baxay madasha ma jiro taas marka koowaad waa xog tan labaadna maadaama hanaankan xisbiyada badan ba uu dalka ku cusub yahay waa loo qaateen in la kufkufo oo la kufaadhaco waa iska dabiici weeye maadaama waxaan dalka dhanku cusub tahay laakiin waa tusaale iyo horumar aan odhan karno iyo baj cusub oo kusoo biirma siyaasadda xisbiyo kala duwanaa inayka isku yimaadaan iyo yidhahdaan war war dalka aan u turo oo aan maslaxadda eegno aan hal xaba ku midowno waxaan arkaa xisbiyada kale oo hadda lixdan xisbi ka baxsan oo madasha ka baxsanna haddaad akrisay baaqa war-saxaafeed kasoo baxay madasha waa lagu xusay oo iyakana waxaa la yidhi waan waana la bahoobi kartaan oo xisbiyadan waad la bahoobi kartaan hadday doonaanna iyakaa samayn kara taxaaluf kaleeto laakiin hadda inta aan ogsoonahay waxaa diiwaan gashan dhowr iyo toddobaatan xisbi baa diiwaan gashan xisbiga talada dalka aya uusan ku jirin de soomaaliya sagaashan xisbi ma qaadi kartaa ilaan say ku socdaan hadda sagaashan ilaa boqol waa gaarayaan soomaaliya marka intaas tiro intaas leego xisbi siyaasadee somaaliya ma qaadi kartaa tajribadeenii hore oo lixdamaadkiina waxay sheegeysaa doorashadii u dambeysa soomaaliya hadda ka dhacda xisbiyadu inaha sikaag dhawaayeen waana tan keentay inuu ciidanka ku fakaro inuu inqilaab sameeyo marka dalka in loo turaa fiican oo xisbiyadu inay intaa ka koobnaadaan oo ka tayeysnaadaan baa baa fiican sharciga u deganna hadda xisbiyada aba shuruudaha u deganna shuruudo sahlan ma ahano dee nin walibaba xisbi ma samaysan karo xisbigu waa inuu matalaad shacab oo ballaaran baahsan leeyahay waa garta cabdirasaaqow dagaaladii sokeeye intii soomaaliya dowladihii hore lasoo dhisayey qaar jabuuti baa lagu soo dhisay qaar etoobiya qaar kenya dalku ma deganayn laakiin dowladihii u dambeeyey hadda muqdisho doorashadu ka dhacaysay maxaa sababay inaad aadaan turki oo waddanka gudihiisa aada ugu qabsan weydeen kulankan walaal hadda xisbiyada lagu dhawaaqay iyo madashuba waxaa looga dhawaaqay muqdisho kulankan waa kulankii koowaad madashu dhowr kulamay yeelatay tan iyo intii madasha la sameeyey way kulmaysay muxuu ahaa kulamadeedana kulli muqdishoay ka dhacayeen waa kulankii koowaad ee banaanka ka dhacay sababta keentana waxa weeye waa tababarkaas oo dad ajnabi ah baa tababar bixinayay marka taasaa keentay iyo baarlamaankii oo fasax ku jira madashuna xubno badan oo baarlamaanka ka tirsan marka meesha ugu dhow ay markaas dadkii ay u badnaayeen ama isugu imaan kareen baa turkiga loo arkay laakiin madasha kulamadeedii iyo ku dhawaaqisteedii iyo dhammaan waxay ka dhici jireen soomaaliya kana hadda wuxuu ahaa tababarkaas iyo kulankan oo la socday buu ahaa haddana baarlamaanka saa la socotaan iyo aqalka sarada fasax bay ku jiraan marka taas baa keentay calaaqa lama laha inaan dalka lagu qaban karin kulamada soo socda hadda dalkay ka dhacayaan sida hadda qorshaha uu yahay waa gartay cabdirasaaqo soomaaliya four point five waxa la yidhaahday wax ku qaybsatay eh, ama shan beeloodba dheh haddaa rabteed xisbiyadan hadda turkiga ku shiray intooda badan waxaa watay madax hore oo dowladda federaalka iyo iyo maamul gobolba ha soo qabteene ka soo jeeda labada beelood ee inta badan prime ministerka iyo madaxweynaha soomaaliya noqda xisbiyadaas eh, marna ma ka munaaqishoodeen ama ma ka wada tashadeen in qorshahaasa in laba beelood soomaaliya labada jago ugu sarreysa ay weligeeda hayso wax laga bedelo oo musharaxiin aan labadaas beelood ahayn ama xisbi aan labadaas beelood ahayn la ysugu tago Eh, xisbiga xisbiya hadda meesha ku shiray labada beelood keliya ma matalaynin Eh, dabcan shirka waxaa kasoo qeyb galay oo saad sawirada ku aragteen iyo ma- waxaa ku jiray shariif xasan sheekh aadan Eh, iyo dad kaleeto xisbi kastana waxaa ogaataa xisbi waliba oo kamid ah xisbiyada meesha joogay dee kama koobna keliya labadaas beelood oo waaweyne beelaha kalena way ku jiraan Eh, oo beel soomaaliya oo xisbi ka maqan hadda ma jiro xisbiyada hadda waaweyne meesha ku jira Eh, lixdan xisbi beel ka maqan ma laha ma laga wada hadlay laakiin culturekaas in la in la jebiyo marna
Eh, taas waxay ku imaan kartaa marka hal xisbi la sameeyo oo waxaan awoodda marka la isku geeyo oo golaha dhaxal la sameeyo markaas bay doodaas furmaysaa laakiin shaki ma leh eh, in wax badan laisla jexjexay oo la yidhi mustaqbalka dalkan habkii lagu hagi karo oo in dalkani eh, dadna marti kama ahaan karaan dadna ma dareemi karaan eh, inay iyaka dalka leeyihiin saa darteed marka eh, dabcan ajandayaashu soo gelayaa kulankaas eh, halka xisbi iyo golihiisa dhexe ayaana go-aan ka gaari doona daban xisbi kasta wuxuu leeyahay muxuu ahaa hanaan uu hogaankiisa kusoo dooranayo hanaankaas baa qeexi doona kaasaa qeexi doona qofka hogaamiye noqonaya laakiin soomaaliya oo idin hadda four point five waxaan u malaynayaa haddii doorasho one man one vote haddii la aado ama qof iyo cod doorasho haddii la aado way soo yaraanaysaa eh, muxuu ahaa four point five kii iyo eh, kursigii la lahaa laba beelood keliya iskale tan u dambaysa marka cabdirasaaqow eh, maxay tahay tallaabada tan xigta ee madashiina xisbiyadu ay ku midoobeen ay qaadaysa mase rajaynaysaa in doorasho hal qof iyo hal coda sida la filayo dalka inay ka dhacdo wallahi marka aad fiirisid taariikhda soomaaliya sooyaalka soomaaliya eh, door- labadii kun labadii kun iyo afartii dowladdii la dhisay eh, labadii kun iyo sagaalkii dowladdii la dhisay eh, labadii kun iyo laba iyo tobankii iyo labadii kun iyo toddoba iyo tobankii intaba waxaa moodaa mar kasta tilaaba horey loo qaadayay marka horta way dhici kartaa doorasho one man one vote ah waxa keliya oo u baahan eh, in laga wada tashado war-saxaafadeed kale aan ku sheegnay waxaa weeye saamileyda siyaasadeed ee shardi la-aan intay ku shiraan inay go-aan siyaasadeed qaataan saamileydaas waxaa ku jira xukuumadda dalka talada dalka hadda haysa waxaa ku jira axdaabta siyaasadda waxaa ku jira maamul goboleedyada ilaa marka aad doorasho ka hadlaysid deegaan baa ka hadlaysaa deegaamadiina maamul goboleedyaa hadda ka arrimiya marka eh, way ila tahay inay dhici karto haddii loo gobol xaaro oo cidda siyaasadda ku howlanay saamileydaasi ay go-aan qaataan waa wax dhici kara Eh, waktiguba wa- ha- ha ha u ekaado inuu kooban yahay laakiin sida hadda ay wax ku socdaan sida hadda ay wax ku socdaan way adkaanaysaa inay doorasho wanaan wabooda xilligeeda ku dhacdo haddaan la helinin eh, go-aan siyaasadeed iyo heshiis siyaasadeed haddaan la helinin way adkaanaysaa madashu eh, dabcan eh, hadda waxaa xiga un eh, marka hore horta inay hal xisbi ku gahowdo oo isku yimaadaan oo go-aankii iyo asaas- asaaskii xisbigaas ee hadda fatradan hadda soo socota xilliga hadda soo socda ay ku howlanaan doontaa afar iyo- afa- afartan iyo shanta cashe hadda soo socota Eh, kadibna waxa weeye hadday doorasho dhici weyso go-aankeeda madasha keliya uma taalle soomaaliya idil bay u taallaa saamileyda siyaasadeed ee soomaaliya joogta iyo shacabka soomaaliyeed bay u taallaa siday doorasho ku dhici lahayd iyo hanaankay u dhici iyakaa go-aankeeda iska leh go-aan madasha keliya meel u yaalla ama u kirkiran ma jiro
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali